you like music or do you like talking to people? CJ?
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lahaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada madasha furan waa sabti bisha sideedaad ee sanadka labada kun iyo lix iyo labaatankana waa shan iyo toban waa toddobadii fiidnimahadahay oo kale ayaan toddobaad walba hawada ku kulannaa waxaadna nagala socotaan mawjadda dherarkeedu yahay sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f com iyo dhammaan baryaheena bulshada sida youtube facebook tiktok iyo instagram dirkaba waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaheena kala duwan ee sida sagaashan dhibic hal f m c j s f com iyo baraheena bulshada waxaa kale oo aad dhegaystayaal nagala socon kartaan habeen dambe oo kale habeen kasta oo sabti ah magaalada edmonton ee gobolka alberta oo aad ka dhegaysanaysaan eeeean f m iyo c j s r com sida caadada ah toddobaad walba waxaad halkan kala socotaan barnaamijyo aan idinkugu talagalnay uu ka mid yahay barnaamijka diiniga barnaamijka fanka iyo suugaanta oo aan ugu yeerno miidda suugaanta afka hooyo ka baro madasha furan sooyaal iyo udubdhaxaad maanta barnaamijka waxaa isugu keen soo dabariday xasan carab aniga oo jaamac faraslaa iyo ayaan maxamed haddii eebaha awoodda la yidhahdana barnaamijyadeenii joogtadaha ayaad dhegaysan doontaan barnaamijka waxaanu doonaynaa haddii ay idiin suurta gasho in aad nagala soo qayb gashaan oo dhegaystayaal inta ay idaacadda socoto qaybta dambe ee barnaamijka weliba aad nagala soo qayb gashaan oo aan ku eegayno soomaalida gobolka british columbia diyaar ma u tahay doorashooyinka doorashada soo socota ee golaha deegaanka waxa ay codbixintu dhacaysaa oktoobar ololaha saxda ase waxa uu bilaabmayaa bishan sebtembar ee fooda ay nagu soo hayso diyaar ma u nahay taleefonna waad nagu soo wici kartaan waadna text message fariin qoraalana waad noo soo diri kartaan fariinta qoraalka iyo taleefonkuba waa isku hal namber nambarka aad soo wacaysaan tiradiisu waa toddoba toddoba sideed toddoba sideed labo laba shan toddoba saddex aan ku celiyo toddoba toddoba sideed toddoba sideed labo laba shan toddoba saddex fariin qoraal ah iyo mid cod ah oo aadna soo wici kartaan labadaba fadlan nagala soo qaybgala waa tahay eh, mar kale kusoo dhowaada barnaamijkeena haddii eebaha awooda la yidhaahdo waxaanu guda galaynaa barnaamijyadeeni waxaad maqli doontaan barnaamijkii miidda suugaanta afka hooye ka bararaadiyaha iyo udub dhaxaad waxaanse ku bilaabanaynaa sidii caadada inoo ahayd barnaamijkeena diiniga sheekh maxamed ducaale ashari oo ah imaamka masaajidka al imaan center ee suuri ayaa haddii eebaha awooda la yidhaahdo afar toddobaad ee soo socdaba barnaamijka diiniga inoo soo gudbinayo toddobaadka shanaadna isaga ayaa halkan soo fadhiisan doona oo aad su-aalo weydiin kartaan hadal badan hanma buuxsho sheekh maxamed iyo cashirkii diiniga ahaa dhegeysi haboon بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد إلهي بقى محدثا أولا وآخرا آه إن شاء الله تعالى ما أنت وحين آه نسلو ذاقنا حديث حديث الرسول كم إذا صلوات الله والسلام عليه وأن رجينا إن شاء الله تعالى إنه إبفر يبربلو النقضة أحاديث كو كوبا oo macno weyn xambaarsan oo insha allahu tacaala aynu isla wadaagi doono Eh, xadiiska koobaad eh, nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh itaqi llaaha xayثuma kunta waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha wakhaaliqi الnaasa bikhuluqin xasan xadiiska nebiga waxaa ka wariyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh laba saxaabi oo aada u qiimo badan nin la dhaho abudari alghifaari eh, magaciisana la dhaho jundub ibnu junaada iyo nin la dhaho abu cabdiraxmaan mucaad ibnu jabal abudari wuxuu caan ku ahaa waxyaalo fara badan oo u gooni oo wanaagsan buu lahaa waxaa ka mid ahayd inuu ahaa ninkii shanaad ee soo islaamay ee islaamnimada qaatay waxaa ka mid ahayd inuu ahaa awalu man xaya alrasuula bitaxiyati alislaam marka manaaqib fiican buu lahaa radia allahu canhu reer muhaajireenni wuu ahaayo raggii hijirooday buu ahaa ee rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi madiine u raacay ninka labaad wuxuu ahaa nin la odhan jiray eh, ab- mucaad ibnu jabal oo isagu nin saxaabi oo qiimo badan ahaa Eh, ninkaasi radia allahu canhu wa ardaahu isna wuxuu caan ku ahaa waa ninkii nebigu yaman u diri jiray ee dacwada ka ga- ka ga- gaarsiin jiray wuxuu kaloo caan ku ahaa in lagu tilmaamo aclamu nnaasi bilxalaali walxaraam inuu ahaa ninkii ugu yaqaanay xaaraanta iyo xalaasha xagga fiqiga labadaas saxaabi waxay leeyihin rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi eh, itaqi llah xayumaa kunta meel kastoo aad joogto ilaahay ka cabso taa macnaheedu waxa weeyaan qofku muslimkiihi meel kasta oo uu joogo iyo xaalad kasta uu ku sugan yahay wuxuu amran yahay ama fartoon yahay ilaah inuu ka cabsado cabsida ilaahay markaa diintoo dhan bay eh, eh, shaamilaysaa oo ay soo ururinaysaa Eh, marka waa qofku muslimku inuu xilli kasta iyo xaalad kasta iyo zaman kasta uu joogo inuu ilaahay ka cabsado marka waa calaaqada u dhaxaysa addoonka iyo allihii abuurtay waa inuu ka cabsado cabsidaas marka waxay keenaysaa awaamirtii ilaahay uu amray qofku inuu sameeyo waxyaalihi ilaahay ka reebay inuu ka tago ee waxyaalihii la yidhi samee ee sunnada ahaa inuu sameeyo nebigu kaga dayanaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka waa calaaqada u dhaxaysa addoonka iyo allihii abuurtay subxaanahu wa tacaala oo ah cibaadadii oo kaamila weeye itaqi llaha marka laleeyahay rasuulku leeyahay waa cabsidii oo xambaarsan diintii oo dhan weeye diinta ku dhaqan ku toosnow xaalad kasta iyo zaman kastoo aad ku sugan tahay qaybta labaad nebigu wuxuu kaga warramay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi addoonka iyo naftiisa oo wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha marka aynu nahay qof bila'aadana uu qofku yahay ee gaf baa ka dhacaya marka rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markuu gaf kaa dhaco ama xumaane ay kaa dhacdo wanaag ka dabamari wanaaggaasi markaa laba labadaba waa noqonayaayo inuu wanaag oo caam u noqdo oo wanaag uu sameeyo wuxuu kaloo noqonayaa inuu ka toobad keeno oo gefkii uu sameeyey uu ilaahay uga noqdo subxaanahu wa tacaala marka taasina waa calaaqada u dhaxaysa addoonka iyo allihii abuurtay subxaan- addoonka iyo naftiisa tii hore waxay ahayd addoonka iyo ilaahay ta labaadna waxay ahayd addoonka iyo naftiisa iyo sidii markuu khalad dhaco uu u sixi lahaa iyo inuu camal wanaagsan wixii gafe ka yimi uu ka dambaysiin lahaa nebiguna waa kii lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka uu toobad keena fa inii atuubu ila allahi fi lyowmi sabciina mara aw akthara min sabciina mara ilaahay waxaan u toobad keenaa u noqdaa wax ka badan toddobaatan jeer qaybta ugu dambeysa xadiiska nebigu tilmaamay waa calaaqada u dhaxaysa addoonka iyo bini aadanka kale saa darteed baa waxa leeyahy nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wakhaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaad kula dhaqantaa dhaqan wanaagsan oo culammadu waxay leeyihiin shuraaxdiihi markuu nebigu leeyahay annaas kelimatu naas dee waxay camimaysaa muslimiintii oo cidda ugu horeysa oo soo galaysa ah iyo dadkii aan muslimiinta ahaynba qofka aan muslimka ahayni hadduusan markaa dagaal kugula jirin oo ayna markaa dagaal idinka dhaxaynin in mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo deriska kii kula ahay inaad dhaqan wanaagsan kula dhaqanto kii mucaamalada iyo ganacsiga iyo shaqadu idin dhex maraysay inuu hadal wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo bal mararka qaar lagaba yaabo dhaqanka wanaagsani inuu sabab u noqdo inuu islaamnimadii soo uu qaato marka dadkana kula dhaqan dhaqan wanaagsan oo nebigu xadiis kaluu ku caddeeyayo salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu leeyahay qofkii rabaa in naar laga fogeeyo jannana la geliyaay ilaahay subxaana wa tacaala geerida isu ha u timaado oo qofka geeridu ha u timaado isaga oo waddadii jidka ilaahay ku toosan subxaana wa tacaala dadkana hawla yimaado waxa uu jecel yahay in loola yimaado marka xadiiskaasi waa xadiis aada u qiimo badan bal qof waliba uu noloshiisa uu ku toosin karo uu miisaan uga dhigi karo ilahay waxaynu ka rajaynaynaa subxaana wa tacala inuu naga dhigo kuwii axaadiista rasuulka ugu dhaqma camal ahaan iyo ictiqaad ahaan iyo cibaado ahaanba هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat sheekh maxamed ducaale al ashari imaamka masaajidka al amiin center ee magaalada suuri gobolka british columbia dalka canada aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo annagana kuwii xadiiska ee qaata ku camal falo wacyiga wacdiga sheekha hanaga dhigo halka aad dhegeystayaal nagala socoteen waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan sagaashan dhibic hal f m iyo weliba c j s f c a waxaa kale oo aad nagala socotaan dhammaan barahena bulshada oo aad ka heli kartaan barnaamijyo kale weli waxaanu ku guda jirnaa idaacaddeenii fiidnimo oo toddobaadkii oo mar aad kala socotaan buurta barnabi habeen dambena haddii eebaha awood la yidhaahdo gobolka alberta magaalada edmonton ayaad naga dhegeysan doontaan haddii ilaahay noo suurtageliyo waan kordhin doonaa habeenada aan soo galno maalmo dhowr ah iyo saacado dhowr ah intaba inaan ka dhigno ayaan doonaynaa waxaa stuudiyaha ilaa jooga xasan carab waxaa kale oo barnaamijyada nagala qaybgalayo ayaan maxamed oo barnaamijkeeni dubdhexaad inoo soo diyaarisay hase ahaatee ma isleedahay dhegaystow nin soomaaliyeed oo weliba geelleey ah ayaa caano geel diidayo oo xanuun isaga oo uusan hayn caanihiina raba arrin aan inaba ha yaraatee isaga ku gooni ahayn darteed caano geel u diidayo waa barnaamijkeena miidda sugaanta axmed faarax cali idaajaa ayaa inoo hayo dhegeysi habboon
dyaal sidii aynu ku ballansanayn waxa uu barnaamijkanina ku saabsan yahay sheekooyin la xidhiidha halgankii gumaysi diidka ahaa ee inuu qaboobaa aan ku tilmaamay maansayahanada soomaalida qaarkoodna si aan toos ahayn ay maansadooda dadweynaha ugu dareensiin jireen gumaysigu darxumooyinkii u baday barnaamijkii toddobaadkii hore sidii aan ku carabaabayna halgankaasi wuxuu ku beegnaa muddadii u dhexaysay jabkii daraawiisheed iyo bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo afartannadii wuxuu ahaa xilligii uu gumaysigu intuu dhab u dhiiraday uu dalka ku wada fiday sida hawd iyo nugaal dagaamo aanu markaas ka hor hawaysan jirin xilligii uu hantiyey waa dhowr iyo labaatankii gu ee madax la'aantu ay soomaalida ku dhacday dhowr iyo labaatankaas gu haba madax la'aatee soomaalida lagama dhex waayin afkaba allaha ka dhigee rag inta gumaysigii qaayibi waayey ka gilgishay kuwaasoo hal abuurada qaarkood ay ugu muuqaal dheeraayeen ka sokow faarax nuur oo gabay cagna ka tiriyey dhulboobkii gumaysiga ee xilligaas aanna ku soo qaaday barnaamijkii toddobaadkii hore waxaa isaguna jiray gabyaa maansada soomaalida magac weyn ku lahaa halgankii qaboobaa ee gumaysiga lagu diidanaana qayb weyn ka soo qaatay waa gabyaagii la oran jiray ismaaciil mire haddaba inta aanan gudagelin guwaabada dadban tixihii daaranaa ee uu dadka ku kicin jiray maan dhegaystayaasha intooda aan gabyaaga aqoonta u lahayn loogana sheekayn si koobnaan badan taariikhdiisa ugu dulmaro ismaaciil wuxuu ku dhashay laasadaar oo ku taal cirifyada galbeed ee dooxada nugaaleed hilaadda sanadkii kun iyo siddeed boqol iyo laba iyo lixdankii dabayaaqadii kun iyo siddeed boqol iyo dhowr iyo sagaashankii qarnigii sagaaliyo tobnaad xilligii daraawiish dhidabada loo taagay ee agagaarka guryahooda laga umaamaday ayuu ururkaa ku biiray kamana uu tegin tan iyo janaayo kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii markii dayuuradaha dagaalka xarumahoodii lagu baabi'iyey wuxuu ammaanduulo ka ahaa ama uu ka qayb galay goobihii waaweynaa ee ay isaga hor yimaadeen iyaga iyo xooggii ingiriisku uu daafaha dunida jebintooda uga soo urursaday muqadimiintii dariiqada magaca dheer ku yeelatay ee geesinimada ku tilmaanayd ayuu ugu horreeyey wuxuu ahaa colwade dhab u aaminay dulucda halgankii gobonnimo doonka ee daraawiisheed dagaalyahan weedha hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd shakina aanu ka gelin muddo dheer ayuu madax u ahaa koox naftooda horayaal ah oo howlgallada halista ah loo diro koox mar walba dhaqdhaqaaqa ciidamada cadowga indhaha ku hayn jirtay saldhigyadooda ku dul wareegi jirtay xogtooda iyo qorshahooda dhow soo ogaan jirtay dabadeedna hogaamiyaha u soo tabin jirtay isaguna uu markaa ku go'aan qaadan jiray haddii aan soo koobo ismaaciil wuxuu ahaa dagaalyahan dariiqada aad daacad ugu ah oo reerkiisii iyada u huray sidaa darteedna uu sayidku dhab u jeclaa weligiina wuu isku hallayn jiray maalmo kadib kolkii ururkoodii la jabiyey waxa uu ismaaciil u gacan galay ciidan ingiriisa oo badweyn saldhig ku lahaa markii la xidhana darwiishnimada ka sokow waxaa dembi looga dhigay magaalada berbera oo waayadaa maamulkii ingiriiska xarun u ahayd inuu afar iyo tobankii maarso ee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii weerar hubaysan ku soo qaaday isaga oo koox naftooda horayaal ah ammaanduula dhowr sana hadduu xabsigii ingiriiska ku silcaayey ayaa la soo daayey dabadeedna wuxuu afka saaray nugaal iyo rugihii uu tolkii degi jiray halkaasoo uu ka bilaabay nolol aanu tul la mid ah weligii ku riyoon wuxuu noqday nin reer miyi ah oo xoolo raacato ah xilka saaran oo keliyihina uu yahay daryeelka qoyskiisa hase ahaatee inkastoo uu isku dayey inuu sidaa yeelo inta badanna uu isaga daydo haddana ismaaciil nolosha caynkaasa wax badan uu ku socon waaye markaas buu bilaabay inuu tiriyo tixa gaagaaban oo guwaabo ah dadkii uu ku dhex noolaana uu ku tusi jiray siday ula gudboon tahay xukunka shisheeyaha inay iska xoreeyaan marmar bay xigtadu waxay kula talin jirtay inay la gudboon tahay inuu afkiisa haysto marba hadduu yahay nin la yaqaanoo maamulka gumaysigu uu indhaha ku hayo taasina tala uu howlaarsan yidhi ma ay noqon maansadiisa xilliyadaa sida ka muuqatana waxaaba lagu murmi karaa inuu ku taamayey inuu abaabulo ururkii daraawiishad la mabda ah oo gumaysiga dalka ka saara inkastuu waayey hamiga sidaasa cid ka hoos qaada cid u diyaara halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto maansadii ismaaciil ee xilliyadaas gumaysidiidkuna uu ku weynaa waxaa ugu caansan tixuu tiriyey dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo labaatannadii markii talyaaniga ingiriiska iyo etoobiya ay dhulweynaha soomaalida intay saamiga ku dhufteen ay kala sohodimaysteen waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolkuu xoolaha daaqsanayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha haddii roob kastaa ku do'o aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin waxay ahayd xaajo ugub ah oo si xun u saamaysay reermiyigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray qabaa'ilkii ceel iyo carshin iyo halkii daaq iyo biyalehba aan kala lahaan jirin waxay ahayd arrin si gaara u danaqday ismaaciil oo hubay markii ay daraawiishi dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaas oo kale ku dhici kari jirin dabadeed maalin maalmaha ka mid a ayuu is arkay hale aan tiro badnayn isagoo ku horaynaya meel aan weligeedba cidigeel ku foofsan meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay hadhay afka la laacdo waxayse ahayd meesha keliya ee xooggii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga oggolaayeen sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeliisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan runtiina dhulka wuu yiqiin oo berrimadii hareeriga iyo daranta lahaa galab carrow ayay u jiraan geelase ma geyn karo wuxuu ka baqayaa inta seeragoys lagu xukumo inba lagala wareego dhammaantii markaas baa isaga oo dhayag dhabannada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaa oo markab la odhan jiray caatana la derganla laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu la raacay dhab intuu u muroogooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiish iyo fardaheeda looga geygay beledweyne iyo inta badan gobolka shabeellaha sare qoraxay iyo dhammaan geyiga ciideed hawd iyo nugaal oo idil sanaag iyo maakhir koos godba ayl iyo badweynta ilig daldala intaas iyo waxa dhul u dhexeeya markii ay ka talin jireen ayuu garwaaqsaday dabadeedna isaga oo laabta ka ooyayay ayuu inta hashii ku halqabsaday wuxuu tiriyey tixdan uu ku cambaaraynayo soomaalidii gumaysiga u tiricday isuna dhiibtay wuxuu yidhi markabey dalkii waxaa bannaan inaadan doonayna dugsikurolo doonbereley iyo degalkii reen weyne daroornimada laantii lahayd laysu dacareeye docmiya toomihii duri ahaa laga dugaagowya daaro iyo bangara miiran bay inagu dayreene markaan diriri jiray waadigii damalka weynaayee daliigahana kurus baa ahaa duudkan feensama ee dararna waad lahayd aad murkaha daafta marisaaye dulla carcaraaf waxaan kuugu furay dan iyo caalwaaye muslinka daycad dhiibtaha ku baday maanta duruglayse diqda qaayib awrtana la daaq deeq alla sugaystayaal sidaan soo sheegay soomaalidii reer miyiga ahayd dhulkii ay daaqsan jirtay waa tii lagu cidhiiriyey markii soohdamaha loo kala yeelay ha yeeshee waxaa taa uga darayd maamulladii gumaysigu markay dadkii ku soo rogeen waxaa xaraashka la yidhaahdo oo ciqaab wadareed aynu sabankan ku tilmaanno aan xeerkan silloon tusaaleeye min reer miyi ah ayaa nin kale dili jiray ama reere meel degan geelooda ka soo qaadi jiray markaasuu dhinaca dhibanaha ahay xafiisyada maamulka gumaysiga ka dacwoon jiray sarkaalka degmada u taliya ayaa kolkaa isku dayi jiray in dembiilaha la soo qabto taasoo inta badan aan lagu guulaysan jirin suu dadku cunwaano loogu hagaago ma lahayne dabadeed inta ninkaas laga soo qabanayo lama sugi jirine jifada uu ka dhashay ayaa inta ciidan lagu saaro laga soo mooroduugi jiray kolba geel waxa ay ka haystaan iyada oo aan horweyn iyo haleelo loo kala soocin saajin iyo tiro askara oo hubaysan sarkaalkuna oo magaalada ka soo diray ayaa ku soo waabadhiisan jiray beelo xeryuhu u buuxaan kuwaasoo xaraashka kadib cayr fara madow wada noqon jiray waxay eersadeenna waa in dembiiluhu iyaga ka dhashay oo keliya kolkaas buu ismaaciil geeli baa nacay tuldihii awalba iska yaraa ee uu haystayna haweenay minyaro ah ayuu yarad uga bixiyey oo muxuu ku falayaa marba hadduusan isagu u talinayne goortii la rabo lagala wareegi karo intuu lo' iyo ari tabcaday ayuu labadoodaas xoola kaga kaaftooma maalintii dambe ayuu isaga oo sadcaara wuxuu la soo joogsaday nin la odhan jiray diiriye xiirey intii ay iswadhaysanayeen ayuu diiriya hala irmaana oo dul daaqaya intuu haruubgaal ka soo buuxiye ku yidhi adeer caanaha dhan aad sii socotide caanaha geela ma dhamo ayuu ugu jawaabay intuu berihii dhinac isaga riixay diiriye oo waxba garan la ayaa kolkaa weydiiyey oo adeer maxaad caanaha geela ku nacday markaasuu isla goobtii wuxuu ka tiriyey tix guubaaba ah oo uu soomaalida ku dareensiinayo sida ba'an ee xorriyaddoodu loo weysiiyey tixda oo dheer darteed ma wada marin karaynee tudacyadeedii halqabsiga lahaa waxaa ka mid ahaa hashe oloshay jeel iyo haraad yaa miduun helaayay ama harag maqaar baa hor yaal hibasha waa dooge ama haadda waxay sheegaysaa huudan la ogayne ama hogobyo laga qaaday bay u handanaysaaye wax lahaaba hiijiyo ninkii hoosu tuur qaba hinaasaha i galay reertolkay hadiba maayaane dabagaal hidiir iyo arbaa har ku laacdamaye halgaamooyinkiibuu ku lumay hagabse qooq moodye rag ninkii xarraga howkiyaba hoos mid bowride e hawraartu wa u wada jirtaa hadalku reer gaale hoog lama qarsado waana taa heetis loo faqaayo hawadiisa dhigay geel markii loo habsaday caynee diiriyow haruubka iga qaad yaan huqduu dhimanaybu horweyn moodharhawd iyo nugaal dabahii goonaayo oo hadal ku siman fooqa wiil ka hindisoonaya hantidiisa iyo waa bilaash hiba nin moodaaya diiriyow haruubka iga qaadiyaan huqduu dhiman hawraarsan mooyee hadduu muran hagaafeeyey qabiilkii hindi ahaa hadduu hiil isgelin waaye habeenka harka haankaa qotoma halab karuurkeeda intaan haali guurrida hayey yuu igu habboonaaye dirirteeda anigoon holayn ka harqawaaceebe diiriyow haruubka iga qaad yaan huqduu dhiman heensaha intaan daba sideen horar ku qaadayey aan kii hayaba dhaafin jiray kama haraadnaynee hadduun baan hawaarsaday sidii habaryartay dhoole diiriyow haruubka iga qaad yaan huqduu dhiman dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo cinwaanka aad nagala soo xidhiiri kartaana
kaasi wuxuu ahaa axmed faarax cali idaaja oo inoo soo jeedinayey barnaamijkii midda suugaanta alaylahay anigu xiise gaara ayaanu qabaa xasan ahaan aad baanaan u xiiseynaya anigoo aan weli ka dhargibu barnaamijka wakhtigii dhammaaday haddana waxaad kusoo dhawaataan qadar xayeysiisa
I'm Dr. Anthony Lazarowitz, and this is Climate Connections.
In 2012, Superstorm Sandy caused record setting storm surge flooding in New York City. The devastating event prompted city officials to invest in protecting the city from future storms.
What we see is that people tend to prepare for extreme weather after they've experienced extreme weather.
But Aaron Coughlin de Perez of Tufts University says that as climate change causes more extreme weather, cities should not wait for that kind of terrible wake up call to get prepared. In a 2025 study, she and co authors used climate models to identify possible but never before seen events across several cities. For example, in Montgomery County, Alabama, models show that a future heat wave could reach almost 110 degrees, and an early spring storm could drop more than 8 inches of rain in a single day.
The goal of this modeling is to try to show people here are examples of events that you probably want to prepare for and try to help with that imagination of how the event could unfold and what we need to do to be ready in advance.
She says if people use past disasters as their guide for what to expect, Then we're driving forward while looking in the rearview mirror.
Climate Connections is produced by the Yale Center for Environmental Communication. To learn more about climate change, visit climateconnections.org.
hayeysiiskuna intaa hainoogu joogo Ah, halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha furan Ah, waa idaacadda eh, buurta barnaby sagaashan dhibic hal f m iyo baraha yaga bulshada ood naga dhegaysanaysaan waxaad ku soo dhowaataan heesta magaceeda la yidhaah ambiyo waxaana inoogu loqoyn doonaa cabdilqaadir abuukar teskey
nafta arnida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuskii nafta arnida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuskii ma adkaysiba qofan looga dhigay iltiyo hoqdiyo ololaha jacay ma adkaysiba